haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
barnaamijka waxaan nooga hadlaynaa shirka dhowaan ku qabsoomay magaalada muqdisho ee madaxda urur goboleedka igaad ay isugu yimaadeen waana markii ugu horraysay oo shir lagu qabto soomaaliya heer noocan oo kale ah tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dalkaasi dhacay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii haddaba maxay soomaaliya uga dhigan tahay shirkaasi ku qabsoomay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti ku ah cabdiweli maxamuud gurey oo siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ka bartay jaamacadda london university kusoo dhowo barnaamijka cabdiweli bismillaahi raxmaan iraxiim aad iyo aad baan kugu mahadinayaa mar labaad ridwan su-aashaas waa su-aal u baahan in ummadda la dareensiiyo saynu ula soconnaba soomaaliya intii muddaaba taariikh ahaan waynu garan karnaa xilligii ugu dambeysay inay isugu yimaadaan ama wasiiro heer wasiir ama heer madaxweyneyaal oo soomaaliya arrimaheeda lagu lafaguro waxaa fara badan baad moodaa inay keentay haddii aynu fiirino maanta wadciga soomaaliya ay ku jidho ka dowlad ahaan waxaad moodaa ina arrimo maraykan laga filayo dowladda soomaaliya in ay yimaadaan dhowaan ama doorashooyin ha ahaateen ama isbeddel ha ahaato wejiyada faraha badanoo la sugaya waxaad moodaa wakhtigaanu inuu ku soo beegmay in ay abbaareen qolooyinkii maamul goboleedkii iigad qolooyinka ah inay yimaadaan meeshaas waxay tala ku biirin karaan ku biiriyaan aragti fara badanna adduunku uu ka qabay soomaaliya in ay noqotay goob aan la tegi karin taasu waxay tusaale u tahay ama fifaalo u tahay in dad fara badan u isweydiinayaan maxaa isbedelay waxaad moodaa dareen fara badan iyo isbedel fara badan inuu jiro oo ummaddii xoogaa dareenkoodii ama maanta ay marayso in la helo waddan soomaaliyeed ama ummad soomaaliyeed oo iyagu go'aankooda qaadan kadhah maahanan qabaa tani waxay ka turjumaysaa imaanshaha keliya iskama imaane waddamadanu siyaasado fara badan baa ku jira soomaaliya laakiin waxaan dareemi karnaa maanta waxa ay ku timid maadaama shirarkaanu ay isdaba socdeen ayaga laftigooduna baarti ay ka yihiin waxqabashada muxuu ahayto arrimahan hadda socda waa ku khasbooyin inay yimaadaan sababtu la xisaabtan fara badan oo adduunkaa baa jira waayahay cabdiweli haddaan eegno inta badan dadka ku nool caalamka soomaaliya waxaa laga yaabaa inay ka haystaan sawir ah meel dagaallo ay ka jiraan meel qaraxyo ay ka dhacaan meel madax ka socota duni kale aanay tegi karin sawirka hadda soomaaliya ay muujisay ee ah in shir heer madaxweyneyaal ama heer ra-iisul wasaareyaal soomaaliya lagu qaban karo muxuu ka bedeli karaa fikirkii horey looga aaminsanaa soomaaliya shirkan ama securitigiisa ahaado ama ha aato qaabayntiisa ku talagal fara badan baa jiray dowladaha laftigooda involved ku yihiin maadaama madaxdoodii tegayso soomaalida laftigooduna baarta ofida ay ka tahay marka waxaan aaminsanahay dhacdooyinkan dhacaya oo soomaaliya curigaamiyey aragtahaan inay bixin kardho haddii dadaal la wada muujiyo oo wadamada iyo soomaaliya iskaashadaan in wax cadu ay isbedelayaan in wadankii ama la maarayn karo taas baad moodaa inay tusinayso indhaha duwanweynahana waxay tusaysaa aragti la fili karo war haddii wax lasii wada wado ama international communitiga ha ahaato ama iigad ha ahaato ama soomaalida oo u bislaata dadkooda iyo dalkooda inay hantaan wax weyn oo isbedela inuu imaan karo rajaduna waa fiican tahay aragtaana taasana u aaminsana warmurtiyeed ayaa lasoo bandhigay waxyaabaha warmurtiyeedkaas qodobkiisa koowaad lagu xusay waxaa ka mid ahaa in madax bannaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed iyo midda midnimada soomaaliya ay tahay mid ay waajib tahay in la ilaaliyo maxaa la dhihi karaa oo sabab u ah in xilligan laga hadlo madax bannaani
waxaad moodaa fafaalihii aan ka hadlay hore aan u sheegay oo dareenka ummadda soomaaliyeed meesha ay marayso inay arrintaanu ka turjumayso waa iska dhici kadhaa kolley aragti ahaan soomaaliya si aynu la soconna waddamo fara badan baa la jaara oo iigad ka mid ah waxyaaba fara badan oo hadda warmurtiyeedkan ku salaysan oo ama ha ahaato siyaasad ama ha ahaata dhul ama ha ahaata middeer waxyaaba fara badan oo waxaad moodaa isdiidan waa dhici kadhaa xataa qaab ahaan marka la fiiriya warmurtiyeedka balse waxaan soo dhoweynaynaa waan aan aaminsana ummadda soomaliyeed inay soo dhoweynaysaa wax walba oo ku saabsan ummadda soomaaliyeed ama midnimadeeda ha ahaato ama siyaasadeeda ha ahaato ama dhaqdhaqaaqeeda kale ha ahaato inay u madax bannaanaadaan in loo baahan yahay aragti ahaan intaas waddamada afrika ku midoobaan si soomaaliya wax u noqoto markii wadanku wax noqdo oo soomaaliya nabadu ka dhacda waxaan aaminsanahay wadamada kale baa dhismi kara taasaana aaminsanahay inuu wajhadu ay tahay waa gartay marka dabcan dad badanoo soomaali ah waxaa laga yaabaa inay mararka qaar ku doodaan in dowladaha darisku ay faragelin ku hayaan soomaaliya ama dadyo kale ay ku doodaan oo aan xataa soomaali ahayn marka ma la dhihi karaa waxaa loo dhow yahay ama la gaaray xilligii dadka soomaalida loo baahnaa inay isku tashtaan oo tuhumada faraha badan ee dalalka kale ay ka qabaan ay kasoo gudbaan oo mar kastaba ay ogaadaan in dalkan dalkoodii uu yahay oo waajib uu ka saaran yahay
runtii taas waa tahay ama waa lagu tilmaami karaa waanula soconnaa soomaaliya qofku ma ahan inuu mar walba ku eedeeyo wadamadan dariska ah waxaad keliya oo ku eedayn kardhaa markii adugu aad dhisan tahay institution ahaan u dhisan tahay dowlad ahaan u dhisan tahay siyaasad ahaan u dhisan tahay wadajir ahaan u dhisan tahay maanta aad isku halayn kadid ama ciidan dhisan oo ummadda fulin kara mabdaa dowladdu ay wadato laakiin xoogaa markii ay jiraan habacsanaan laftigaagii daldaloolo fara badanna jiraan waxyaaba fara badan baa dhici kardha aragti ahaan in maaragtay qofku istuso waa loo baahan yahay soomaaliya inay ka madax bannaanaato influence fara badan oo wadamada dariska ah wixii taageera iyo wixii wada shaqayna iyo wixii afrikaan ah kolley waa ku faraxsanaha in laga wada qayb qaato oo adduunku maanta waa waa waa one globalization baa meel walba ka jira waa one people waa one weel baa adduunku ka hadlaya yurub waa one waan soo dhowaynaynaa baan anugu aaminsanaya ama soomaalidu waa soo dhowaynaysaa afrikaan isku mida oo isku dana oo wajhadooda siyaasadeed iyo taariikhdooda meel ku wada wada balse waxaad moodaa in loo baahan yahay qarannimada qolo walba in ay siday u tahay loo qiimeeyo waxyaabaha kale ee warmurtiyeedka ku jiray haddaan yana eegno waxaa ka mid a in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed looga dambeeyo waxyaabaha la xiriira xasilinta dalkooda iyo dabcan arrimaha dibudhiska horeyna waxaan ula soconnaa soomaaliya in inta badan dowladihii horey u soo maray iyo xiliyadii hore ee burburka lagu guda jirayba in soomaaliya ay u muuqatay meel bulshada caalamku ay xoog u maamulayeen marka arintan maxaad ku micneen lahayd anu waxaan aaminsanahay maanta soomaaliya waxay maraysaa marxalad turning point ah marxalad doorashooyin ah marxalad loo baahan yahay international communitygu beesha caalamku igat inay indhaha ku hayaan waxaan u arkaa taas anugu qofaan u fasiri karaa face saving in laga dhiga maahan soomaali in maaragtay la dhibaateeyo oo la yidhaahdo wixii keliya oo soomaali tirsanaysay waxaa weeye in la taageero siyaasadda laga taageero si constructive ah marka waa la isu daynayaa maanta waa isku filantihiin ma qabeen waxaan aaminsanahay soomaaliya wax fara badan oo laga taageeri karo baa jira mar walbana diyaar bay ahaayeen constructive haddii loo taageerayo taas ayaanu taa u arkaya laakiin waxaad u moodaa inay tahay face dabcan waxaa loola jeedaa inay hormuud u noqdaan arrimahan
waa markaad istaagtaa baan anigu aaminsanahay markaad istaagtaa intaad dhacdhacaysid waxaad u baahan tahay in lagu garab galo oo laguga garab galo qaab constructive aan ka hadlaya dowladdii la taageero midaan ka hadlaya qaabkaas wey qaar fara badanoo ka mid ah urur goboleedka igaad kenya oo kale ethoobiya soomaaliya lafahanteeda dabcan dagaal waxay ku jiraan ku saabsan la dagaalanka argagixisada iyo ururka al-shabaab oo dhibaatooyin fara badan ka geysanaya guud ahaan gobolka ma aaminsan tahay in dalalkan urur goboleedka igaad looga baahan yahay ama ay doonayaan inay si midaysan u wajahaan la dagaalanka xagjirnimada anu waxaan aaminsanahay dantu waxay ku jidhaa in isku mowqif la qaato waxyaabo fara badan baa taas sabab u ah nabaddu hadday meel aysan ka shaqayn influency bay ku yeelan kardhaa meesha kale taas importantigeeda weeye waxaadna moodaa waxyaabaha faraha badan asaas waxaa u ah sidaynu la soconno cadaalad xumadaa u ah bofartigaa u ah africa oo dhan taasaa haraysay qolooyinkan xagjirka marka waxaad moodaa in ay helayaan luubhol inay helayaan haddii aan dhismihii ama qaab siyaaso ama mid dhaqaale ama mid siyaasadeed intaba si taxadara loo wadagelin loona waxaana iyaduna importanti ah wadamadu inay iska kaashadaan security-ga sababtu dantooda ayaa ku jidha shacabka dantiisa ku jira ayaga jiritaankooda ku jira taas ayaan aaminsanahay inay maaragtay aan laysku suurtuurin dhibaatada saamaynaysa gidigeen
waayahay aan usoo noqonna marka isla arimahan wasiirka arrimaha dibadda ee kenya aamine maxamed habeenkii khamiista ahaa waxa ay ka hadashay kulan ka dhacay macadka jatham house adigana dabcan waad joogtay goobta waxyaabaha ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa in shirkii ku qabsoomay magaalada muqdisho uu yahay mid sawir buuxa bixinaya oo dadka soomaalida ka dhigaya inay yihiin dad doonaya inay la jaan qaadaan dunida inteeda kale waxyaabaha kale ka hadashana waxaa ka mida dhadhaab arinta ku saabsan dhadhaab oo kale sida ay hadda kenya u maareynayso ma ku qanacsantaha adiga wasiir aamina infact waxay iila muuqatay anay qof ahaan but aside politics laakiin waxay ila muuqatay qof u diyaarsan well prepared skillful politician bay iila muuqatay mana aan qabaa inay ka hadlaysay oo keliya dhadhaabe waxyaaba fara badan bay focus garaysay ama ha haato arrinta suudaan ama ha haato dhibaatooyinkii suudaan ama ha haato shirka qaababkii wax lagu looga wada hadlay waxaad moodaa dareen fara badan inay ka muujisay dhadhaab dadka ku dhibaataysan oo soomaalida ah u badan welina ay ku tilmaantay xataa inay jiraan qayb kenyaan oo la degan qaybo kale oo wadamada kale oo dariskaa aad iyo aad bay arintaas uga hadashaa iyadoo weliba ka hadlaysay una soo bindhigtay baan filayaa sidaan filaya safarkeedan dadyow fara badan oo daneeya dhinacan humanitarianka ah aad iyo aad wax loogu farxo weeye balse waxaad moodaa mowqifka ay istaageen dowladda kenya oo ay wasiiraddu u hadlaysay in qof ahaan aan anigu aan aaminsanahay in la helo dadkaa loo helo si bini'aadannimo ah loola dhaqmo oo qaabka loola dhaqmaya ay noqoto ama aqoon ha noqoto ama waxbarasho ha ahaato ama iyagoo diyaarsan dad haddii xataa la dirahayo la diraya qaab voluntary ay ku tegaya aysan noqon dad muxuu ahayto la dhibaateeyo tan kale waxaan aad aad ugu mahadinaya arrimaha ay ka hadashay oo ah dhaqaale u raadinta waa loo baahan yahay dadka inay dhaqaale helaan international communityguna waxaan aaminsanahay sidaan ka dareemay in ay u jeedo qolooyinkaasu inay wax alla wixii ay aadi karaan oo arrintaa gaarsiin karaan ay gaarsiiyaan taasaan filaya shirka laftigiisa ridwan sanula soconnaba waxaa joogay oo goobjoogu ahaa qolooyin ka socda amnesty international oo dhowaan ka yimid dadhaab kuwaasoo dareenkooda ku muujiyey dadkaasu inay dhibaataysan yihiin ama ha ahaado kabaandhihii waxa la yidhaahdo ama ha ahaato in la qoro kuwo cusub ama in la diro waxyaabaha faraha badan bay ka hadlayeen marka waxaad moodaa daroonka in la wada qabo in waxaasu aysan sii socon runtiina aad baa dareenka dadku u kacsanaa arrimahaa darto waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay cabdiweli intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti ku ahaa cabdiweli maxamuud gurey oo arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka bartay jaamacadda london university inta mar kale aynu kulmayno waa ridwaan xaajo idinla nabadgelyo